ciid wanaagsan halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
ciid wanaagsan waa galab jimco ah shan iyo tobanka bishii juun labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur
qodobadan idaacadda idinku hayno waxaa ka mid ah dalalka islaamka gaar ahaan magaalooyinka soomaalida ee geeska afrika oo maanta si wada jira oo nabadgelyaah looga xusay munaasabadda ciidulfidriga allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilah
madaxda soomaaliya oo dadka la hadlay maalinta ciidda ayaa nabad iyo iskuduubni ku baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muqdisho ka sheegay in ay dowladdiisu dadaal ugu jirto in ay ka adkaato kooxaha argagixisada waxay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii ay uga hortegi lahayd falalkaas argagixisnimada leh ayna ku yaran lahayd ee dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed ee uga imaanaya dhibaatooyinka uga imaanaya argagixisada qaybta dambena waxaan idinku haynaa barnaamij gaara oo ciidda aynu ugu talagalnay balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo dibadbaxyo looga soo horjeedo in la kala qaybiyo islamar ahaantaasina la kala saaro waalidiinta iyo caruurta maraykanka soo gelaya ayay dibadbaxyadaasi ka dhaceen qaybo ka mid ah waddanka maraykanka ayaa xubno ka mid ah aqalka ee xisbiga jamhuuriga waxay diyaarinayaan shuruucyo cusub oo ku aadan soo galootiga taasoo meesha ka saari doonta in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta maraykanka ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu dib u furo xarun hooy looga dhigi jiray caruurta dadka soo galootiga ah sharcigan uu soo diyaariyay afhayeenka aqalka paul ryan ayaa sharci dejiyaashu waxay leeyihiin caruurta kasoo gudba xadka ee la socda waalidiintooda waxa keliya ee la sii dan karaa waxa weeye in iyagii waalidkooda hal meel la wadageeyo aan la kala reebin islamar ahaantaasina arrintaasi laga hortago ayay yidhaahdeen ryan ayaa khamiistii sheegay inuu kasoo horjeedo in la kala reebo qoysaskan oo aan sharciyada wadanka maraykanka oo aan sharciyo iyagoo wadan wadanka maraykanka dhinaca xadka uga soo tallaaba
maalintii saddexaad ayuu galay dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ay ku doonayaan inay maleeshiyada xoutiyiinta uga qabsadaan magaalada xudeyda ee dalka yemen isbahaysiga carbeed ayaa doonaya in ay xuutiyiinta ka go-doomiyaan dekeda keliya ay adeegsadaan oo ah dekeda magaalada xudeyda hay-adda human rights watch ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobe inay cunuqabatayn saaraan dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka haddii ay isku dayaan inay ishortaagaan gargaarka bani-aadamnimo ee loo wado dadka rayidka ah sara lee witson oo ka tirsan human rights watch ayaa sheegtay in ciidanka xulafada iyo kuwa dagaalyahanada xuutiga ay labaduba sameeyeen xadgudubyo dhinaca dagaalka ah khamiistii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya yemen inay furaan albaabada shaqaalaha hay-adaha caalamiga ahna ee raba in ay caawiyaan si ay halkaas u gaaraan waxaana ay goluhu ammaanku sheegeen in la doonayo in ilaa iyo lix boqol oo kun oo ruux oo ku sugan xudeydo la gaarsiiyo gargaar aadannimo
hay-adda oxfom ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xadka ee faransiiska ay si xun ula dhaqmaan caruurta soo galootiga oo doonaya inay xadkaasi uga soo tallaabaan dhinacayo dalka talyaaniga waxayna ay dib ugu celinayaan waddanka talyaaniga taasoo hay-addu sheegtay inay meelka dhacay tahay oo ay ka hor imaanayso sharciga faransiiska iyo kan midooda yurub qaar ka mid a caruurta ayaa iyagoo cagacad waxaa laga celiyay xadka kuwaasoo kabihii wateenna ka go-ay ayuu yidhi xubin ka tirsan oxfom booliiska ayaa ku qaylinaya caruurta mararka qaarna ku qoslaya gadaalna u riixaya una sheegaya inaysan weligooda usoo gudbi doonin dhinaca iyo dalka faransiiska ayuu sarkaalkaasi sheegay waxay hay-addu sheegtay in qaar ka mid a caruurtaasi taleefanadii ay wateen laga bixiyey simkaaradii taasoo keentay inay ka lumaan dhammaan xiriiradii ay haysteen oo ay waalidiintooda ku jiraan
saraakiil ka tirsan militariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka sameeyeen gobolka kunaar ee dalka afghanistan ay ku dileen hogaamiyihii taalibaan ee bakistan sarkaal maraykan ah oo qariyay magaciisa ayaa v o eda u sheegay in weerar ay habeenkii arbacada diyaaradaha droniska maraykanka ka fuliyeen gobolka ku yaala xuduudda bari ee afghanistan bartilmaameedkiisu ahaa mulla faslula oo ah hogaamiyaha baxsadka ah ee kooxda lagu magacaabo tahriika taalibaan ee bakistan mulla fadlullah ayaa markii la weerarayay waxa uu kasii baxayay xarun militari oo lagu magacaabo bajaay markas wax yar ka hor intii aanu la gaarin saqda dhexe kadib markii uu ka qayb galay casho sharaf loo sameeyey isaga iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan taalibaan weerarkaasi waxaa sidoo kale la xaqiijiyey inay ku dhinteen shan sarkaal oo ka tirsan kooxda taalibaanka bakistan ilawareedyo dhinaca sirdoonka ah oo ku sugan bakistan ayaa v o eeda u xaqiijiyey maanta in weerarka loo adeegsaday droonka uu ka dhacay degmada buuraleyda ah ee marawara oo ah degmo isku xiriirisa gobolka kunaar ee afghanistan iyo dalka bakistan
galab wanaagsan ciid wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan aynu gudagalno qodobada aan idaacadda idinkugu hayno goordhow barnaamij gaar oo ciidda ku saabsan ayaa idinku soo socda balse dalalka islaamka maanta waxaa laga xusay maalintii koowaad ee dabaldega ciidulfitriga kadib markii ay muslimiinta soo dhammaysteen waajibaadka soonka ee bishii ramadaan magaalooyinka soomaaliya ayaa waxaa si wada jir oo nabadgelyo ah loogu xusay maalintan muqdisho inkastoo ay wadooyinka qaarkood ay xiran yihiin haddana dadka reer muqdisho si weyn ayay u xuseen maalinta ciidda saynab abuukar maxmed ayaa warbixintan soo dirtay
madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyeen ra-iisul wasaare kheyre qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay maanta salaada ciidda masjidka isbahaysiga islaamka isagoo hambalyo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna madaxweyne farmaajo oo jeediyey khudbada ugu talagalay munaasabada ciidda uu si gaar ah diiradda ugu saaray amniga dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii ay uga hortegi lahayd falalkaas argixisnimada leh ayna ku yaran lahayd ee dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed ee uga imaanaya dhibaatooyinka uga imaanaya argagixisada madaxweynuhu waxa uu sheegay in amniga muqdisho ay caqabad ku yihiin ururka al-shabaab wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago weerarada al-shabaab nabadgelyadana wax looga qabto waxa ay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaali lahayd ammaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqma degmooyinka magaalada muqdisho ayaa waxay dhankooda salaada ciidda ku dukadeen masaajidada kala duwan ee magaalada muqdisho qaar ka mida oo aan la kulanay dadka muqdisho ayaa ka hadlay dareenkooda farxadda ciidda inkastoo ay jireen kuwo culayska dadweynaha kasoo food saaray xadidaada dhaqdhaqaaqyada ka hadlay si qurux badan oo nadaam lahan ku tukanay alxamdulilah wax dhibaataa ma arkin si amnigaan ku soonnay anigoo ah sadde cabdi xuseen waxaan ku iidnay masaajidka marwaas saaki ciidda waa alxamdulilah si wanaagsan aan u ciidnay haddana waxaan diyaarunahay inaan damaashadka ciidda sii wadana xaaladda magaalada inkastoo amniga aad loo adkeeyey wallaahi waadooyinka way xiran yihiin laakiin qof walba halku joogunbuu ku ciidayaa sooma intaasun baan kusii ciidaynaa magacayga waxaa lalaha axmed maxamed mukhtaar waxaan ka imaaday degmada afgooye inkastoo waddooyinka iska xidhay magaalada muqdisho aan u soo ciidaystay saakay salaadda waxaan ku soo dukanay degmada afgooye marka run ahaantii magaalada markaa soo gelayna xoogaha waddooyinka aaday noogu dhib badnaayeen rafaad badan iyo barbaleen badan waan lugaynaynaa xaaladdana caadi ma ahan dowladda marka waxaa ka codsanaynaa inay waddooyinka noo furaan magacaydu waa firdowse cabdulaahi cilmi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan u hambaliyeynaa ummadda soomaaliyeed waxaan uu hambaliyeynaa kullo acam oo anto baqeer waa cabdiraxmaan jeelaani maye runtii aad baa looga ciidaya magaalada muqdisho tan iyo subaxii wixii ka dambeeyey tan markii xalay la shaaciyey in ay maalinta jimcaha ciid tahay waxaa weeyaan diyaargarow baa lagu jiray maantana ilaah baa ciiddiisa masamad nagu gaarsiiyey ammaanka muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey inkastoo aad loo ciiday meelo badan haddana wadooyinka magaalada muqdisho qeybo ka mid a ayaa xirnaa dad badan oo u dabaaldegaya munaasabadda ciidda ayaa sheegay in culeyska ka jira magaalada uu saameyn ku yeeshay in ay gaaraan goobihii ay u baahnaayeen saynab abukar maxamed v o a muqdisho
aad ayay u mahadsan tahay zaynab abuukar maxamed meelaha maanta xuska ciidda laga dhigay waxaa ka mid ah magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi beri ee dalka kenya halkaas oo hogaamiyayaasha bulshada iyo dadka rayidku ay si wadajir ah ciidda ugu dabaaldegeen maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa kasoo diray culimadiinka gobolkan ayaa khudbado kala duwan ka soo jeedinayay fagaarooyinka kala duwan ee salaada lagu tukanayo garoonka weyn ee jenaraal maxamuud ee bartamaha gaarisane waxaa halkaasi ka khudblay sheekh maxamed ilka dahable oo sheegay in hogaamiyaasha gobolkani looga baahan yahay in si cadaalad ay ugu adeegaan shacabka gobolka sidoo kalena shacabkuna ay ahaadaan kuwa u hoggaansama hogaamiyaashooda cadaalad ku maamulin inaad dulmiyo jawr ku samaysay waa lagu su'aali xoolaha lagu su'aalayaa geelii loodii adhigii dameerihii dadkii baa lagu su'aalayaa danahoodii iyo caafimaadkoodii iyo cunnadoodii iyo nabadgelyadoodii waxaanoo dhan baa lagu su'aali haddaad ka bixi karta haddeed adag ku jirtaa haddaadan ka bixi karin ood is-og tahayna oo inaadan ka bixi karin a yaqiin tahayna cadaalad cadaalad wax ku maamul culimadiinka ayaa sidoo kale waxay ku dheeraadeen isluubtii wanaagsaneed ee bishii barakeysneed lagu soo maray in sidoo kale aanan la luminin oo dadku ay ahaadaan kuwa sii gutay cibaadadooda waxaa laga maarmaana oo muslimiinta walaalada anu dardaarmaya naftayda iyo naftiinnaba salaatuleylkii inaan wadno soonkii inaan wadno sunnooyinka ahaa sakadii inaan wadno khayraadka inaan wadno masaajidada inaan amiro shayddaanka xidhnaa waa la soo furay ilaahay ugu dhowaada toobadkeena istakfurta aan badina dhammaanteen aan is-afino gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorane oo isaguna la hadlay kumanaan dado isugu soo baxay masaajidka jenaraal maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'on tahay qaab walbo dadka gobolkani kor oo lagu soo qaadi lahaa dhanka dhaqaalaha isagoo sheegay adeegyo kala duwan in loo fidinayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkani way cuslaatay biyihii boqolkiiba siddeetan wayna gaareen laakiin waxaan aragnay biyihii webiga inaan meel ku gaarin hadda waxaan goosannay insha allah wix hadda ka dambo inaan ceelal qodno madarasooyinkeenna alxamdulilaahi waxaan bilownay inaan dhaqaalo countida aan ka gelin ilaa shan iyo toban madarasana hadda dhaqaalaheedii badi waan bixinnay isku soo wada celceliyo dadka gobolkani bashbash iyo barwaaqo raxmad iyo furnaansho ayaa waxaa laga dareemayay dhammaan dadkii isugu soo baxay fagaarooyinka kala duwan ee magaalada gaarisa iyagoo isku tahniyadeynayo dhar quruxsanna soo wada xirtay maxamed faarax shire v o a gaarisa aad buu mahadsan yahay shire haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo nugu talagalnay xuska maalinta ciidulfidriga waxaa soo diyaariya halkana si wada jir ah uga soo jeedin doonaa ibraahim xasan daandurey iyo jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka aan ugu talagalnay ciidulfidriga dhammaantiin dhegaystayaal ciid mubaarak ayaannu idin leenahay barnaamijka waxaa noogu martay ah fanaaniin nagala qaybgelaya islamarkaana ciid mubaarak leh qoysaskooda iyo eheladooda iyo asxaabtoodaba waxaa kale oo ina nala soo xiriiray oo nasiib u yeeshay inay salaamaan islamarkaasna ay dhahaan ciid wanaagsan qoysaskooda iyo eheladooda dhegaystayaasheenna iyagoo jooga meelo kala duwan
aanu ku horrayno fanaaniinta maanta nagala qaybgalaya barnaamijkeenna ciidda waxay kale yihiin aamine faarax fu'aad axmed ilka case oo jooga jabuuti cabdirasaaq axmed faarax gaadaco xuseen shire jaamac ciyaar jecel oo jooga london ibraahim xasan daandurey waa ku salaamayaa horta marka ugu horraysa aqoon weynna waa isku leennaho waa nagii xaafadii madiina ee sharafta lahayd ee xamar isla deganayn londonna waa nagii isku kulannay oo aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan ku leeyahay adiga iyo ilmahaaga iyo faamiligaaga ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay
ciid wanaagsan jaamac buulle jaamac faraslana waxaan leeyahay ciid wanaagsan isagana fanaaniinta sharafta badan ee qiimaha leh ee anaadka taageeraha ugu ahay ee meesha ku jirtana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay Ciid, dhammaan ciid.
ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan u wareegaynaa jabuuti Eh, aamina Ciid faarax wanaagsan.
ayaan ku hormaraynaa aamina ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaalo Eh, cabdisaaq gaadaco iyo london ciid wanaagsan dhammaanteen walaalkeena ibraahim xasan garabey daanduray maasha allah beri samaadkii aan soo xasuustay iyo sidii waagii xaaladdu ahayd kulligiin iyo jaamac buulle iyo aamino xuseen shire waaad kulli waxaa leenahay kulligeen ciid wanaagsan baa ayaan leenahay kulli caam waantum bilkhayr waxaa kaloo barnaamijka ciidda nagala qaybgelaya isaguna fu'aad axmed maxamed oo fu'aad ilka case loo yaqaano ee, fu'aad soo dhowow ciida mubaarag ayaan ku leenahay ciid mubaarak walaal dhammaantiinba way salaamaya ee waxaan ku horeynayaa xuseen baryahan funka ee laguma maqlin laakiin jacaylka ka sikaan is iri ma suuroobay sabaa la yidhi ka waran Eh, marka ugu horeysa su-aasha horta aad weydiisay fanka ku saabsan fanka waxa weeye horta dhiyahow anugu hadda fan ninka baxay ma yihi laakiin waxa weeye mar haddii mararka qaarkood dee wax eh, faamiliga ku saabsan ay ugu yimaadaan ama xogaagaha iska jirjira maahane wax hadda fan ka baxayin oo aamuskaasna ma leh waxana dee sidoodaba waxa loo baahan yahay mararka qaarkood in maaragtay wax kala la qabto uun maaha uun fanku sidiisaba oo wax hobbiya oo qofka fanaanka ahi ee, way- waan isla wada ognahay kulligeenu inuu qofka fanaanka ahi magaca uun maahana dee wax de si kalaa oo ah jira ma lahan marka ee, taas haddaan ka baxo heestaas ee, suleeqa la yidhaahdo hadda aada xustay waxaa horta sameeyey nideeda cabdiraxmaan xasan macallinka guule oo saaxiibkay ah laxankeedana jooqlaa sameeyey waa hees markaan anigu qaadaya hadda aan aad ugu raaxaysto
jacaylka ka sikaanisirif ma soconaysaa la yiri siriqda ka baxbaanisirif maba siinaysaa la yiri kusayri badaasiryo sidaa maaha la yiri jacaylka ka sikaanisirif ma soconaysaa la yiri siriqda ka baxbaanisirif maba siinaysaa la yiri kusayri badaanisiyo sidaa maaha la yiri seeseeji ayaanisiri sarigaa la yimiri see hatay dhumaanisiri saqartaa maqlaybaa la yiri sitaalu baxbaanisiri sirtaa gartaybaa la yiri seeseeji ayaanisiri sarigaa la yimiri see hatay dhumaanisiri saqartaa maqlaybaa la yiri sintaalu baxbaanisiri sirtaa gartaybaa la yiri asamii ruuxii dugsada sadkiisa mawaaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya saleeqas niman raali noqo ah sidii hore ii ahaa saleeqas niman raali noqo ah sidii hore ii ahaa
xuseen ee, shire jaamac yaar jecel ee, ciidda yaad salaamaysaa oo aad halkan leedahay ciid mubaarak ciid ciidda waxaan salaamayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayaa ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaan fanaaniinta iyo abwaan ayaan salaamayaa wariyaasha waxaan salaamayaa dhammaan reer shire ciyaar jecel iyo waxay dhaleen waxaan salaamayaa hooyaday dhiiran dhoorre ee, iyo hooyooyinkii kale oo aabbahay ee, uu qabi jiray oo dhan meelay joogaanba ayaan salaamayaa Ee, adinkana adan labadiina qaas ahaana waa idin salaamayaa oo aad baad u mahadsan tihiin inaad maanta aan isla ciidnoon isla isla googoosanno Ah, ciid mubaarak aan ku leenahay annagana ciid mubaarak markaan waxaan eh, aadaynaa jabuuti Eh, waxaan u baaqayaa eh, fu'aad fu'aad ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaal waxaa eh, qadkana ku jira aamina oo iyadana reer jabuuti ah eh, heesana aad wada qaadaan aamina ciid wanaagsan adigana ciid wanaagsan walaalo ciid wanaagsan waxaa eh, dabcan laydinku xusuustaa labadiinaba fan eh, qoto dheer oo caan ah oo maslaxiyad iyo weliba isugu jiro qaraami labadaba Eh, waxaan jeclahay en, en, aaminay inta aadan salaamaha gelin inaad heesahaada mid ka mid a aad miro naga maqashiis waxaan ku maqashin heestii markaan in- in jabuuti ruwaadii u horeysaan ka dhigay heeskii ugu horreeyey ka qaaday aan ku daawanay sidaa ii horjoog baa laydhaa waa waa
heeskaasaan kuu qaadi walaalo anigaaba isu maleeyey moogta
inay sidaa tahayba ka soo qaad waxaa heestaa sameeyey aadan cilmi qooryare midhaha laxanka waxaa le cabdiraxmaan cali xirsi anigaa ku qaadaya waan kuu bilaabaya walaalo samee hilibkaygi faraxow ninba hoogadiiman anoo hibanay waxi hadhay isantinay haddana ku hafroobay caashaqa caashaqa ku hafroobay caashaqa caashaqa aan ku dawday sidaa ii horjoog sidaa ii horjoog aan ku dawday sidaa ii hor intaasaa igaga filan baan alla iyo cisig alla iyo cisig alla iyo cisig.
waa mahadsan tahay waa usoo noqon doonaa ah, fu'aad ilka case heese fara badanoo waxaad qaadaa kelikeliya iyo kuwa aad fanaanin la qaadayso heesteed isleedahay waa ku habboonaan lahayd oo aan dhegeystayaasheenna u cayaaraynaa ciidan horta daamtul ciid mubaarak howdhe heeskanu soo qaban lahaa wuxuu wuxuu yahay maanta aan usoo doono ciidda bayd ma naga maqashiin kartaa fu'aad waan kaa waan kaa maqashin iwaad quruxeygaasu anuun dhayal kuwa maalin inaabti markaan ku eego ilaysada i iftiimaay rubaadiyo baxay midkiidmada ayaan leey ah ah intaas ayaa naga badan fu'aad ha allah yarxamu waxaa sameeyey aboonkii xasan cilmi ayaa lahaa heeska laxanka iyo muusigana laxanka waxaa dhacayaa cabdirowla qashiine muusigana cajiis baa leh
alla iyo cisig alla iyo cisig marka eh, waxaan rabnaa fu'aad iyo aamino salaantiin iyo ciidda fu'aad ku horee yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo marwadiisa khasre maxamuud xaaj ayaan leeyahay ciid mubaarak dadweynaha reer jabuuti oo dhan iyo wixii soomaaliya adduunka jooga oo dhan dhammaantoodba waan salaamaya waxaan kale salaamayaa ciyaalkayga kuwa boorama jooga kuwa carabsiya jooga kuwa jabuuti jooga kuwa jooga senegaal way badan yihiin kuwa holaan jooga intaba wada salaamaya annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay fu'aad ilka case aamino faarax aye waxaan salaami doonaa marka u horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ooradiisa khasre maxamuud dhammaan dallaankooda walaalahay wax alliya waxay jabuuti ku nool ummad oo dhan baan leeyahay ciid wanaagsan maadaama aan ahay fanaanad soomaaliyeed oo codkeeda la wada garanayo oo difoosayaal badan leeyahay oo i taageera salaantayda soomaali kama wada tegi karo meel kastoy joogaan baan leeyahay ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo nabad aan ku ciidno maasha allah maasha allah v maasha o allah a siday u dhan tahay dhammaan wariyayaasheeduna waan salaamayaa wariyayaasha soomaaliyeed oo dhan baan salaamayaa waan waana jecelahay I waan love kaa- you baan ilaa- waan kaa guddoonay aamina aliya ciise cabsaa gaadaco ayaa nagala jooga waa beri inkastoo eh, eh, london hadda aad ku sugan tahay cabsa marka hore ku horee ciiddaada yaad salaamaysaa n horta ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan leeyahay ciid mubaarag ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo cimri dheer hanagu gaarsiiyo iyo nabad iyo barwaaqo dhammaan soomaali meel kastoo joogta soomaaliya oo dhan baan salaamayaa adinka wariyaashaana waa idin salaamay ciid mubaarag waxaan kaloon ciid mubaarag leeyahay fanaaniintii waa beri intii ka nool caruurtayda afartayda caruura oo london ku noolna waan salaamayaa sabra iyo sumayo iyo bilaal iyo shirwac waxaan leeyahay ciid mubaarag ayaan leenahay dhammaantiin ummadda soomaaliya adinka ibraahim daanduri iyo jaamac iyo v o d oo dhanna waxaan leeyahay caasho cuud ciid mubaarag ciid mubaarak ay aniguna ku leenahay eh, beryahan heese cusub oo soo saartay ibraahimo ayaantan heesi fanki waa xoogaha waa ka yar nastay heese waa buuxaan heese badan waan hayaa laakiin kuwii horaaba ka tira badanoo maaragtay oo heesteed isdhihi lahayd waa ku habboonaa lahayd in maanta la saaro ciidda walba heesihii heesahaygu waa badan yihiin ibraahimow waa diyaceedana waa haysataan laakiin heestaleada indhaha nuurka aragiyo hilayskii noloshay adigaana adduunya efkaba kugu jeclahay oo uu laxanka sameeyey uu laxanka weyn jim sheekh muumin ereyadana uu sameeyey maxamed faarax anigu heestaas ayaan dooray heesta waxaa ereyada ku bilaabaysa ibraahimow indhaha nuurka aragiyo hilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jeclahay jecelahay ifka kugu jecelahay adugu ibraahim warkaas intaa yar baan kaga qaaday aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay intaan dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii addeecde arxankiyo kalgacalka murkaygu hayse intaa dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii adeecday arxankiyo kalgacalka murkaygu hayse adigana asluubtiyo
adigana asluubtiiyo ixtiraamka gobonnimo waa waxaan asaaga aadmi kaaga doortee sideen kugu iloobaa buu yidhi gaadaco aanu halkaa ku dhaafna dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka khaaska ah ee ciidda ciid wanaagsan ayaannu idin leenahay ibraahim xasan daandure jaamacow fanaaniinta barnaamijka noogu martida halkaasi ha inoo joogaano sidaas sheegtay ciid ayaanu ku jirnaa dhegeystayaasheenna waxaan leenahay ciid mubaarak meel kastoo aad joogtaan
magaala ducayn ayn bacay weeyo la wada cararsida aa ciyaalkiyo magaala ducayn ayn bacay weeyo la wada
haatanna ibraahimow waxaannu jaleecaynaa kaalintii dhegaystayaasheenna oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijka khaaska ah ee ciidda dhegaystayaasha ayaannu u gacan mahadinaynaa dhegeystaha ugu horeeya magacaagii meeshaa joogto magacii waa isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan anigoo ah isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan Qaas- si khaas waxaan u salaamayaa dhammaan ahalkayga oo jooga soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan si khaas u salaamayaa v o e da oo maanta ii suurtagelisay inaan dhammaan salaamo ummadda soomaaliyeed isxaaq aad ayay u mahadsan yahay haye ciid mubaarak eh, dhegeyste kusoo dhowow magacaaga ku bilow iyo meeshaa joogto waan ku dhowahay magacaygu waa cali yuusuf xasan oo jooga malaysia ciid wanaagsan aad baan idin salaamayaa v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha ciid wanaagsan waxaan ciidda hambalyada la wadaagayaa familkeyga khaas ahaan hooyaday saynab geesi afrax iyo aabahay yuusuf xa- een, xasan maxamed oo muqdisho jooga sidoo kale waxaan la wadaagayaa walaalahayga oo dhammaan kala jooga adduunyada dacaladeeda khaasatan walaalkayga cab- iga weyn cabdullaahi yuusuf xasan oo jooga sweden iyo xaaskiisa waxaan sidoo kale la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ciidan ciiddeeda waxaan leeyahay samad iyo barwaaqo aan ku wada gaarno kulli caam waanta bakheer baan ku Waa leenahay mahadsan tahay.
ciid wanaagsan dhegaysto kale ayaa daandurayo waan u baaqaynaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo iyo meeshaad joogto ciid wanaagsan ciid wanaagsan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulqani maxamed deeriye waxaan ciid wanaagsan leeyahay marka hore een, howlwadeenada idaacadda v o a marka labaad waxaan ciid mubaarak halkan uga dirayaa hooyaday waris cabdilaahi ducaale oo soomaaliya joogta laas caanood iyo walaalahay meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo aad u salaamayaa asxaabteeda iyo meel walba ay joogaan dhammaan ummadda muslimiinta soomaalida ah iyo kuwa kale caalamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ilaahay hanagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ayaan anaguna ku leenahay waa tahay jaamaco heesihii aan ugu talagalay ciidan ciidulfitriga oo aan dhegeystayaashana mar kasta leenahay ciid mubaarak ayaan u soo qabanaynaa dhoolay ciyaaraha
manta dheehashada guud dhaayahay u roondee dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye manta dheehashada guud dhaayahay u roondee dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye igu soo dhawoowo dhoole cayaara igu soo dhawoowo dhoole cayaara anu dheela laba laba anu dheela laba laba anu dheela laba laba anu dheela laba laba
madhadhaar qurxoono dhulku soo carfaaye dhalinyariyo waayeel farxad la isla dhaafe wadhadhaar qurxoono dhulku soo carfaaye dhalinyariyo waayeel farxad la isla dhaafe adna soo dhaqaaqo dheegow cayaara adna soo dhaqaaqo dheegow cayaara anu dheelo laba laba dheelo laba laba anu dheelo laba laba dheelo laba laba
xuseen shire jaamac baan ku noqonaynaa Ee, marka laga taga heesaha aad qaaddo heeso fara badan inaad samaysay anigu waxaan ka warhayaa ilaa iyo sagaashan iyo labadii heeso ay ka mid ahaayeen adiga iyo labada wiil kusii jooga liibaan heesahaaga aad samaysay ilaa iyo yaraantaadii heestee ayaad isdhihi lahayd maanta waad u soo xuli lahayd markii laga taga suleeqo maalinta ciidda waxa aan sameeyey waxaan usoo xuli lahaa heesta uu walaalkay joogle uu qaado layidhaha allahayo ku daa jirkaa ku damqo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar oo dadkaadii xigta heestaas aan xaaskayga u sameeyey markii aan baan kala maqlayn ee aniguna aan holand joogay iyaduna ay joogtay africa ayaan heestaas ayaan usoo xulla luul adigoo jooga harlem iyo ayadoo joogta muqdisho soo ma hay harle meesha iyadaa ahayd aada u weyn aada u weyn
jirkaakoodamo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar lama hadlo dadkaad ii xigta dadkaad ii xigta dadkaad ii xigta jirkaakoodamo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar lama hadlo dadkaad ii xigta dadkaad ii xigta dadkaad ii xigta danaadan ku biday mana dayn axdigii lulaydaade lulaydaade danaadan ku biday mana dayn axdigii lulaydaade lulaydaade canug dibad ku maqan daleerka jiro canug dibad ku maqan daleerka jiro kaagali dambaa تعيشوا للبيت دش سعرته ايد الغادتي إلى يوم قدا إلى يوم قدا ربي غيوم قدا وانت ذلك تبر واتحدو الدلن واتحدو الدلن inaad degno dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon wadadaal tabar waad hadduu idilin waad hadduu idilin inaad degno dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon
caamiro faarax haye xubnaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo ka muqdisho ka jooga ka maraykan jooga ka hargeysa jooga ka jabuuti jooga dhammaantood waxaan ka leehay ciid wanaagsan bishaa bisheeda caafimaad iyo barwaaqo aan ku gaadhno waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan ciid mubaaraga ayaan ku leenahay annagana ee heesaha qaraamiga waad qaadaa marka heesaha heese badan baan qaadaa qaraamiga ma adigaa iga dooran mise anaa kuu dooro saaxiib adiga adigaa noo doori gacantaada iyo codkaada isugu kaaya dar dhagaxaan jabiyaaba jacaylkiisa si uu ku jiraan jaleecaha away si uu ku jiraan jaleecahay yaa salaam aniga daawadaydilaydibyo
aan la jiibino midii darando rolaydi alaway midii darando rolaydi
mid ii daran dooro leeyi ciid mubaarak dhegeystayaasheena ayaan haddana ku noqonaynaa oo salaamaya qoyskooda iyo asxaabtooda dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto Ah, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan si khaasa aan ciidda ula qaybsanayaa hooyaday maryan axmed xasan aabahay cali maxamuud nuur oo aan hal meel wada joogno ku wada ciidayno waxaan sidoo kale jecelahay inaan salaamo dhammaan asxaabtayda oo ay ugu horeeyaan kuwa aan shaqa wadaagka nahay dhammaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sigma dhammaan dugsiga macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee mudama waxaan kaloo salaamayaa dhammaan saaxiibadeyda qaaliga ah ee dunideyda caladeeda jooga sida abuukar khaliif oo jermal jooga waxaan kaloo salaamayaa munasar oo jooga isagana sidoo kaleeta jermal abdaqani oo jooga sweden iyo dhammaan asxaab kaleento oo wadamada caalamka wada joogto waxaa kaloo rabaa inaan niyadan farxadda la wadaago dhammaan shaqaalaha v o eda si khaasa waxaan u salaamayaa oo jaamac farasle samigey sidoo kaleento jamaal zahra iyo nuur xasan bukhaari iyo weliba daandurey dhammaantiin waxaada leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan aniguna ku leenahay dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto daandire waa mahadsanta waryaheena hore raadi muqdisho aad baan kuu xasuustaa raadi muqdisho xataa codkaaga waa ka hayay marka dambe idaacadaha kaa maqli jiray maanta inaa codkaaga maqashay aad baan ugu faraxsanaa marka hore marka labaad magacayga waa maxamed xuseen maxamuud waxaan ku magaca dheere maxamed xuseen dhegey waxaan joogaa magaalada columbus ohio halkaa waxaan ka salaamayaa hooyaday faadano yuusuf cabdille oo joogta magaalada garbaarey walaashaa khaliimo gaboobe walaalkii cabdullaahi walaalkii cabdi xuseen xuyre walaalkii siyaad ehelada iyo saaxiibada iyo raggayga reer garbaarey saaxiibka iyo xasan axmed nuur aadan deer maxaa ibraahim xasan weli maxamuud xagaal dadka deegaanka garbaarey magaalada aan kasoo jeedo o dhan oo ka imid akhyaartayda kaloo faraha badan oo caalamkale joogta intaasaan salaamaya idinkana waa idin mahadnaqaya waad mahadsan tahay aniga daandureyna waa kugu lugu darsanaynaa reer garbaare waa kula salaamaynaa waxaad saam cabdulla laftayda wiilkayga waxaan isla soo baranay waxaan leeyahay dhammaan reerka iyo asxaab iyo dadka cudubaan waayahay maxamed xuseen aad iyo aad ayaad umahadsan tahay walaale waxaan u baaqaynaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo ayaad salaamaysaa ciidan aadad mahadsan tahay daandurey jaamac waa abukarmiyo jiilaani waxaan joogaa magaalada dooxa ee qatar ciid mubaarak bahda v o a dhammaan ehelkayga meel kastoo ay joogaan haddii aan mid mid dabcan u sheego waqti ayaa ii qaadanaysaa laakiin ehelkayga oo soomaaliya jooga sacuudiga south africa kulli meel kastoo ay joogaan iyo asxaabteeda oo qatar aan isla joogno waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya ciidan ciidan ciideeda kale waxaan rajaynaynaa insha allah bash bash iyo nabad inaan ku gaarno ilaahi subxaanahu watacaala sidoo kale waxaan eh, ummadda soomaaliyeed ugu rajaynayaa inay meel kastoo ay joogaan nabad ku ciidaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam waantum bikheer ciid mubaarak kulli caam waanta bakheer baanu leenahay annagana daandurey Aa, mahadsan tahay abuukar moyo oo annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay waa tahay haatana dhegeyste kale daanduri waa mahadsan tahay magaceega subxaan waa deeqa maxamed cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaa ciid wanaagsan leeyahay dhammaan ehelkeyga iyo qaraabada meel kasta ay joogaan si gaara bahda v o a na waxaa leeyahay ciid wanaagsan iyo umad- ummadda meel kasta ay joogaan sidoo kale ciid wanaagsan aa leeyahay annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha ciidda nagala qayb galay ciid wanaagsan ku ciida ayaan idin leenahay adinka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waxaan dib ugu noqonaynaa haatana qeybihii kale ee barnaamijkeena iyo fanaaniintii aanu idinku talagalnay aaminay eh, maxaad ku xusuustaa ciid anigu ciidda waxaan ka xasuustaa un ciiddu inay farxo tahay walaalo anu waxaan ka ogahay un inaa maalintaa la- in- la heeso in dadku la distaan la isa salaamo la isa saamaxo munaasabado ay ciid in mana- in munaasabad waliba heesa ay leedahay heesaha la saaro raadiyoyada ku celceliyaan telefishinada ku celceliyaan in waxaa siciid xamar qoor baa xabalaheesa oo qurux badan qaada oo ciidda ah oon weligeed dhicin in maxamed saleebaan labadoodaba dhammaantood allaha u naxariisto siciid iyo maxamed ba iyo isaguna qaada aamiin anigu waxaan jecelahay xabadda inaan kugu soo xidho oo munaasab waa loo baahayay kulliba dawaa ciid moogtahay haa waa xaqiiq iyo siciid xabaddiisaan ku horreysiin haye cabalan adduunka muslimka ku caano yaa ku caanamaano caadilkeenu siiyey irooliyo dumar hoy irooliyo doob aynu ciidno wadaacawydan caafimaad ku ciidno aynu ciidno wadaacawydan caafimaad ku ciidno alla yacisay caafimaad ku ciidno annaa in kugu xejiyo marka Haye.
gaadco alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isagaa ku isagaa ku abaale
ilaahina ciidana siiyey isagaa ku abaale way
saaxiibkayga waxaan filayaa inuu raalligii yahay waan wada heesnay uun heesta aamino annaga wariyaasheena heestii waan idinkala qayb galay
Yeah.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin ciid wanaagsan aniga waa saddex waxaad ii keentay qof dumarana aniga iyo saddex nin oo iskugu kay tegey markaa balaayo ma jirto
aaminay laakiin saddexda waad iska dhecsay oo kaama libheline Eh, ciid wanaagsan waad mahadsantihiin Eh, intaasaan ku ekeynaynaa kuwada ciida caafimaadsan ayaan Caafimaad.
idin leenahay dhammaantiin ciidan ciideeda kale barnaamijkeena ciidda ah waxaan dhegaystayaal jecelnahay inaan ku soo gebagabayno oo aan idinkula ciidno ammaantaada ina yahay iraahdaa allaha kuu dhammeeyey amar ilaahi codadkii macanaa ee axmed mooge liibaan iyo xalimo khaliif magool intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiin badan leenahay ciid mubaarak ciidan iyo ciidaha soo socda diinkii arooriyo cadceedii adduunkaay diinkii arooriyo cadceedii adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada imanka deeqde ammaantaada inayay miyar baan ka sheege waxaan kugu adkeeya allah kuu dhameeye sidii ubaxa beeraha udoonkii adduunkaay sidii ubaxa beeraha udoonkii adduunkaay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu adkeeya allah kuu dhameeye sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye ammaantaada inayay
heestaasi ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta axmed mooge liibaan iyo xaliime khaliif magool waxay ganaanid u ahayd barnaamijkii aad dhegeysateen ee gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidulfitriga oo ay nala socodsiinayeen jaamac buulle jaamac iyo ibraahim xasan daandurey dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay waxaa goordhow soo gabagabowday ilbiraqsiyo ka hor ciyaar u dhexeysay xulalka masar iyo uruguay jamaal ayaa isha ku hayay jamaal natiijada ciyaartaasi maxay kusoo gabagabowday
aad baad umahadsan tahay nuur aad baad mahadsan tahay nuur sidaa aad ka dhawaajisay ciyaartan waxay ciyaaro ka tirsan koobka kubadda cagta adduunka ciyaarar gruubka e ayayna ka tirsanayd gruubkaas oo shalay si rasmiya u bilowday oo dalalka masar iyo waxaa dheelayay maanta urugway ciyaartan oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar aad loo jeclaysan karaya ayaa daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad waxaa gool dhaliyey kooxda kubadda cagta uruguay oo uu dhaliyay ciyaartooyga himnes la yidhaahdo kaas oo markaasi ahaa gool frikig oo uu soo laaday mid kamid ciyaartooyda kooxda uruguay dabadeedna madaxa uu dabadhaafiyey goladaha xulka dalka masar ciyaartooygaasi waxaana taa ay ka dhigtay ciyaarta gool ee waxba daqiiqadihii loogu talagalay oo gruubkaasi uruguay ayaa saddex dhibcood iska leh sidoo kale ruushka oo shalay masar ka badiyeyna wuxuu leeyahay saddex dhibcood nurow sidoo kale maanta waxaa dhici doonaa laba kulan oo kale oo ka tirsan gruubka b morocco iyo iran ayaa saacad kadib la ciyaari doonaa oo hadda ah halka sidoo kale kulanka labaadna uu yahay gruubka b waa kulanka labaad uu noqonayo kulamada marka maanta la dheelayana guud ahaan marka la fiiriyo kulanka saddexaad noqon doona uu yahay kulanka ay dheeli doonaan portugiiska iyo spain kulankaasna waxa uu ka mid yahay kulamada ugu xiisaha badan waxaa iska hor imaan doona ciyaartooyda christian ronaldo iyo saaxiibadiis kale real madrid ay ka wada dheelayo kuwa kale ay xifaatamaan ee barcelona sidoo kale spain waxay ka mid tahay kooxda loo saadaalinayo kooxaha ka mid tahay kooxaha loo saadaalinayo haddii aan dib ugu soo laabana ciyaarta masar iyadoo idaacaddana ay gabagabadii aan ku dhownahay maxamed saalax ma dheelaynan dabcan maxamed saalax muusan ciyaaraynin weli garabkii uu ka dhaawacmay finalihii champions league ayuu ku maqnaa kooxaha liverpool iyo iyo real madrid oo dhammaadkii bishaynu kasoo gudubnay ay wada dheeleen marka laakiin waxaa laga yaabaa kulanka kale ee xigay in uu dheelo guud ahaanna masaaridda dabcan aad ayay u wanaagsanaayeen weliba goolhayahooda maxamed al-shanaawi kubado badan ayuu badbaadiyey dhammaadkii ciyaarta gool uu ka dhalin rabay weeraryahanka xulka uruguay erinson cavana ayuu si qurux badan uga bixiyey idaacaddeenina dhegaystayaal intaa ayay ku eg tahay waxaana idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo iyo ciid wanaagsan
this news break.